Ishaya cutubka saddex iyo kontonaad bal yaa warkaygii rumaystay oo yaa gacantii rabbiga loo muujiyey waayo isaga hortiisuu ku kodhay sidii geed curdan ah iyo sidii xidid dhul engegan ka soo baxay oo kale isagu suurad iyo qurux aynu ku fiirino toonna ma leh oo qurux aynu ku jeclaanno laguma arko isaga waa la qursaday waana la diiday oo wuxuu ahaa nin murugeed oo xanuun bartay waana la qursaday sida mid dadku wejiga ka qarsado mana aynan xurmayn sida runta ah waxaa xambaartay xanuunnadeennii wuxuuna qaatay murugadeennii laakiinse waxaynu ku tirinay mid belaayo ku dhacday oo ilaah dilay oo dhibaataysan laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna waxaana loo nabareeyey xumaantooyinkeenna edbintii nabaadinadeennana dushiisay ku dhacday dildillaacisiina waynu ka bagsoonnay dhammaanteen sida ido baynu u hallawnay midkeen weliba jidhkiisuu u leexday oo rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan isaga waa la dulmay waana la dhibay laakiinse inaba afkiisii ma u kala qaadin isaga sidii waan la qalayo baa loo kaxeeyey oo sidii lax ku aamusan kuwa dhogorta ka xira hortooda isagu afkiisa ma uu furin isaga dulmi iyo xukun baa lagu sii qaaday haddaba balyaa qarnigiisii ka mid ahaa oo u maleeyey in isaga laga gooyey dalkii kuwa nool xadgudubka dadkayga daraaddiis ayaa isaga loo garaacay xabaashiisina waxaa lagu daray kuwa sharka lahaa dhimashadiisina mid taajir ahaa inkastoo uusan dulmi samayn khiyaanoona aanay afkiisa ku jirin haabase ahaatee waxaa rabbigu raalli ka noqday inuu isaga nabareeyo wuxuu isaga ku riday xanuun markaad naftii qurbaan dembi ka dhigtid ayuu arki doonaa farcankiisii cumrigiisuna waa dheeraan doonaa oo rabbiga doonistiisuna gacantiisay ku liibaani doontaa wuxuu arki doonaa waxay naftiisa ku dhibtootay wuuna u riyaaqi doonaa addoonkayga xaqa ahuna aqoontiisa ayuu kuwa badan xaq kaga dhigi doonaa wuxuuna xambaari doonaa xumaantooyinkooda sidaas daraaddeed waxaan isaga wax ula qaabin doonaa kuwa waaweyn isna wuxuu boolida la qaybsan doonaa kuwa xoogga badan maxaa yeelay isagu naftiisu geeri u hodhay waxaana lagu tiriyey kuwa xadgudbay weliba wuxuu xambaartay kuwa badan dembigood wuuna u duceeyey kuwa xadgudbay